Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladaha Hoose iyo dib u heshiisiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ahaa kulan dadweyne oo lagu xoojinayay isdhexgalka bulshada. Kulanka oo ka dhacay magaalada Baraawe ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo halkaasi bulshadii kasoo qayb gashay kulanka weydiiyeen su'aalo dhinacyo badan taabanayo.
waxaan rabnaa dhallinyarada soomaaliyeed ee degmada baraawe ku nool wax shaqa shaqa la'aan ayaa jirto aad iyo aad u baahsan tahay waxay haystaa ma leh sida hadda dekedda camal nooma furno dhallinyarada see loo sida shaqa abuur see in looga soo biyo ayaan rabnaa waxaan rabnaa in laga hadlo sida shaqa loogu heli lahay degmada baraawe maxaa idinkaga aadan rabaa inaan su-aal weydiiyo waxbarashada iyo caafimaadkaba sida xaafadaha mcd ma lahan xaafadaha sidoo kale iskuulna ma lahan
wadooyinka suuqa dhex mara waxaa arkaa aad inay u dhibaataysan yihiin oo maxaa ladhahaa ganacsiga badan ay iskor saaran yihiin meel la mara aysan jirin cariiri ay tahay dhibaatooyin ay kasoo gaarto bulshada qaybaheeda kala duwan meeshii baabuurta ee marle lagu ganacsanaayo inay bulshada dhibaato kusoo gaarto baabuurta iyo bulshadii maxaa lahaa sheeg ay dhibaato gaarsiiyaan si in waxay fiicnaan lahayd wadooyinkaas suuqa in la nadaamiyo oo nadaam loo yeelo taas caaliga ah wasaaradaha armaanka gudaha ahaadeen caafimaadka ahaadeen maxaa xafiis inta ugu fur waayeen oo caasimada koonfur galbeed oo nabadgelyada saan u fiican haweenkii meel ka sii marays oo xafiisooyinka maxaa loogu fur waayo maxaa horjooga hosbitalka horta runtii waa dhisan yahay hosbital weyn waay baraawe hosbitalka dadka baraawe joogo boqolkii siddeeton waa dad danyar ah hosbitalka exrayga ama raajiga ah intaas bilood ay ku xiran tahay dadka masaakiinta marka ay meesha tagaan dadaa jira oo awoodin oo maanta banaanka loo diraayo labaatan door ama soddon doora oo bixi karin ayaa halkaas ku dhimanayaan exrajigiina hosbitalka waa jira maxaa loo shaqaysan waaye oo dadka danyarta ah dhanka kale mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay kulanka ayaa dhankooda mid mid uu ku jawaabay su-aalihii ay weydiiyeen bulshada iyo cabashooyinka ay qabeen iyagoo ka warbixiyey qorshaha dowladaha iyo caqabadaha hortaagan inkastoo iskuullada yani ee fasal ahaan ay ku yaryihiin taasna ee caqabadu waxay ku noqotay in dhulalka oo markaas la haystay ay aad u yaraayeen ka degma ahaan ee caqabada ugu weyn ee na haysato waa dhanka dhulalka helitaankooda isbitaalka degmada wasaaradda dadaal badan maanta meesha aan joogno waxaan rabnaa inaan hore uga dhaqaaqno khalabyada aad sheegteen waa runtiin raajada oo kale qolkii raajada wuu duusan yahay waa ka waraysiin hadda waxaa dayactir lagu wadaa qolkii otiga oo wasaaradda caafimaadka iyo jaaliyadii reer baraawe ay ka wada shaqaynayaan waa iskaashi marka bulshada bulshada iyo wasaaradda u dhexaysa sidii la yidhaahdo middan ku saabsan oo maamulka su-aasha aad la weydiiyey ama lagala hadlay tala ahaan loo soo jeediyey in waddadan ay wax ka qabtaan ambareeso ambareeso waddadeeda sidaa ogtihiinba horta xaalada amni ayaa inta badan ay ugu waxaysan tahay saasay tahayna haddana waa la hadana hay-adaha amniga ama saraakiisha in baabuurkii qof dumara ama qof xanuunsan wada in la soo daayo hadday habeen siddeed saac tahay iyo hadday maalin tahayba intaba gaarigaas aan la joojin
soomaalida waxay tidhaahdaa faraska oo orda maxaa ush loogu dhuftaa inuu hore sii ordaa mugtahay dowladda waxban waa qabatay bara waxban waa loo qabtay laakiin haddan in si lis anaanto in hore loo socdo ka turjumaysaa ani degmooyin badanaa tagay laakiin degmo baraawa degmo lama dee maarkin runtada idin sheego dadkeedii iyo waxaa resourcega ayad haysato iyo qaab u shaqaynayso iyo okay waa fiican tahay